Gudoomiyaha degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir Maxamed Cabdulaahi Socdaal ayaa dhagax dhigay wadi interlooga taasoo laga hirgelin doono degmada Kaaraan munaasabadda dhagaxdhigga ayaa waxaa ka qaybgala agaasimayaasha gobolka banaadir maamulka degmooyinka waaberi iyo xamar jajab iyo boqolaal dadweyne ah gudoomiyaha degmada kaaraan ee gobolka banaadir maxamed cabdulaahi socdaal ayaa ka waramaya dhagaxdhigga wadadan isagoo bulshada ugu digay nadaafad darrada iyo inay wasaq ku shubaan wadooyinka shalay siday ahayd iyo maanta sida ay tahay isku mid inaysan ahayn daas waaye aniga fokiskayga ama qorshahayga inta ugu badan uu yahay wadooyinka halboolaha ah suuqba suuq wadaday ku xirto wadaba wadaday ku xirto inaa interloog ku wada xiro hadduu ilaaha yidhaah cid kastoo ee quseyso wadada interlooga la saarayo waajibaadka ka saaran wadada interlooga la saarayo waxaan rajeynaa aana farayaa inay si wanaagsan u gudato aysan dadka aynan ku dhibin iyagana aynan isku dhibin wado interloog la saarayo waddo interloog la saarayo dhibaatada iyo rafaadka iyo dhibka laga maraayo waa la ogyahay waxaan rajeynaa dhib kasta iyo rafaad kastoo laga maraayo in loo dul qaato inta waddadaas shaqada ay ka socoto kambaniyadana iyagana waxaan farayaa waddada wakhtiga a ugu tala gasheen inaad ku dhammaysaan inaad isku daydaan shaqo dheeraato oo isdaba socoto cid aan ka akhrisanaya ani haba yaraatee ma jirto wakhtiga aan ku heshiinay wakhtiga aan ku heshiinay inay shaqada ay ku dhammaato hadduu ilaaha yidhaahdo waddada waddada la dhisaayo ee interlooga la saaraayo waxyaabaha soo galeen ama maxaalahay bannaanada waxa dadka ugu yaalaan waa inay ka fujiyaan eena raacaan awaamirta ka soo baxaysa degmada qaar ka mida bulshada degmada kaaraan ayaa soo dhoweeyey dhagaxdhiggan iyagoo sheegay in tani tahay guul weyn oo u soo hoyatay degmada waa wadda halbowlaha sida uu u sheegay hogaamiyaha waddooyinka foodcadde wadda aad iyo aad ugu baahneeda ilaahayna kugu soo aadiye waaye waxaan ku leeyahay ku guulayso waa ku garab taagannahay wixii dhibaaya degmadanaana dhibaya wixii hore kaceedaana waa rabnaa cid walba meelay keenaysay annaga marka bacdamaa mas-uuliyadda aad ku cusub tahay aqoon-yahanaad tahay ikhyaarna waa kaa soo horraysay garabkaaga allaha galo waa ku garab taagannahay ilaahayna xilkaa idinku asturo
waa maalintii quruxda badneeda laga bixi lahaa waddadan burbursan ee isku xirireeda wadda dhisan horumarsan ummaddu ku nabad gasho bilicda soo celisa quruxdeeda lagu faano isu socodka dadweynaha degmada kaaraanna fududay lahayd waxaan uga mahadhaynaa guddoomiyaha cusub ee degmada kaaraan oo gartay in waddadaas ay muhiim u tahay dadka reer kaaraan ayna waajib tahay in loo dhigo say uga u adeegsa lahaayeen iyagoo ku nabad qaba oo nabadgelyo ku qaba oo qurux ku qaba oon wax dhibaata ku qabin wadnaha degmada waa salaamayaa waxaan salaamayaa haweenweynaha haweenweynaha degmada kaaraan oo madaxda u ahay waa salaamayaa waa ku faraxsanahay sida sharafta leh oo soo dhowaynta dhagax dhigga xirig jarka bannaanbaxyada nabadeed aad qayb libax uga qaadateen heer kaaraan mudana guddoomiye heer kaaraan waa dad dowladnimada jecel waddadan ayaa ka qayb qaadan doonta horumarka ballaaran ee ka socda gobolka banaadir iyadoo fududayn doonta howlaha isku socodka dadka iyo gaadiidka